uu soo heer gebagabeeysa marahaya wejigii koowaad ee mashruuca dhismo wadooyinka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose islamarkaasna wadooyinka xaanu kumida laamala saare meelo qaarshoon iyo weli dareerta hooliyo laamasaarowka iyo baawareyta degmada kismaayo waliba iyo hadhowaayana mashruucun dhismo wadooyinkee laamiga xaanu kumid ee daraawuliinta wadaayaan baawarada noocyadiiyo shalgedisan islamarkaasaytii ka shaqeeyeen gudo magaalada kismaayo ayaa walibayo sheeganay in marasho hore iyo dhibaatooyin iyo ka gabeen wadooyinka burbursan balse haddiiyo ka faraxsanyeen wadooyinka landhisahaya waan islamarkaasay tilan saaraxaya laamiga faaida weynaan ku qabna waxaa ka mid a meelihii godadka ahaa ama boholahaa ama yani gaadhigu aad ka qabanaysay oo dhan hadda ma laha laamigu waxaa waaye meeshii aad u soconaysay toban daqiiqa oo kale laba daqiiqa ama hal daqiiqa ad u soconaysaa xagga isbedelka yani laamiga ee wadada waaye taas oo xaggaa waan ku fiicnaanay maasha allah waaye waxaan kaloo yacnaha hadda laamiga sidiisa kale caadi waaye xagga wanaagga laakiin wadooyinkan hadda laamiga haddaan biyihii yacnaha meeshii wadar hayada dhinacyahayd aan loo samaynin laamiga yacnaha waxoogaa muxuu ahaayey maa biyaha xagga biyaha waditaanka dhinacyada tuubada yacnaha yacnaha ayaan codsan lahayn laakiin anaga ka tagaase ahaan haddaan nahay aad bu laamiga wax badan noogu soo siyaadiyey sida hadda saan kuu sheegay oo kale soo socodkii gaadiidka saadadkii iyo nidaamkii muxuu aha waxoogaa jagboyntiyo laamiga dhexdiisa oo gawaarida lagu kala xadidaya iyo dadkana waa loo sameeyey de bilakoor baabuurta gaarigii bila wataa ebarkiisu ahaan jiray wadanka biyo badan baa jiifay godad badan baa jiray heer waxaa jiri jirtay baabuurta inaanaan laba soo shaqo tegin ee aan kaga nimaadno xaafadaha iyo meelaha garashada sidaa laajmiga aanu iska lugayno laakiin hadda alxamdulilah laami baan helnay afar iyo labaatan saac baabuurtanadii waan wadanaa jugtugtii faraha badnayd iyo biyihii faraha badnaa waan ka raysannay alxamdulilah waxaan dhihi karnaa horumar iyo waxaan ku tallaabsanay waxqabad aad u fiican insha allah gaadiidleyda iyo bulshada reer kismaayaba gaadiidleyda kow waxaan usoo jeedinayaa in horumarkaa loo sameeyey ay ay ay ay ku xamdiyaan horumarkaa inay ku xamdiyaan iyo waddooyinkaa loo sameeyey waxaan u malaynayaa waxqabad aad u qurux badan baa hadda magaalada ka muuqda waddooyinka waxaan u malaynayaa fayskii koowaad ba hadda inoo dhammaaday haddana waxaa inoo inoo bilaaban doona kii labaad marka kismaayo waxay noqon doontaa meelaha aad u qurux badan bay noqon doontaa insha allah dhanka waddooyinka bulshadana waxaan usoo jeedinayaa reer kismaayo in ay iyaguna haddana laga in ay dee dowladooda ay taageeraan wax badan baa iska bedelay sababta waxaa waayo xilligan ka hor jubbaland dowladda ma aysan mana soo arkinba sababta waxaa waayo hadda inta hadda ninkan uu hayo inta mashaariica laga fuliyay waa wax ciidda ka badan example hadda magaalada dhan wada laami dhar kastana waa shaqadii ka socoto wax loo baahnaa waaye dowlad hore meeshaan joogtay oo qabatay ma jirto rag waa loo dhisaa ka horreeyay waxba kama aysan qabanin marka sidaa darteed waa lagu kala nafisay waddadan waa lagu nafisay sababta waxaa waaye markii hore hal waddaa la wada mari jiray cidhiiri bay ahayd laakiin hadda wadooyinkan la sameeyey waa lagu kala nafisay specially waddadan laamiga waa waddo international ah ilaa waxay isku xirtaa iyo muqdisho iyo halkan marka hadda magaalada laga sameeyey dhexdeeda inta kalena waa la sameyni doonaa hadduu alla